mahmaahyadii cutubka toban iyo toddobaad wuxoogaa cunto qallalan ah oo xasiloonaanu la jirto ayaa ka wanaagsan guri hilib allabari ka buuxo oo diruuri la jirto addoonkii aqli lahu wuxuu xukumi doonaa wiilkii ceeb soo jiida oo walaalaha ayuu la dhaxal geli doonaa weelka lacagta lagu safeeyo lacagtaa iska leh oo foornadana dahabka iska leh laakiinse rabbigu qalbiyaduu imtixaamaa xumaanfaluhu wuxuu maqlaa bushimaha shar leh oo beenaaluhuna wuxuu dhegaystaa carabka xun ku alla kii miskiinka ku majaajiloodaa wuxuu caayaa kan sameeyey kii balaayooyin ku farxaana ma taqsiir la'aan doono odayaasha waxaa taaj u ah carruurta carruurtooda oo sharafta carruurtuna waa aabbayaashood hadalkii weynu nacas uma eka sidaas oo kalena bushimihii been sheegaa amiir uma eka hadiyaddu waxay kii haysta la tahay sida dhagax qaali ah oo meel alla meeshay u leexataba way ku barwaaqowdaa kii xadgudub qariyaa jacayl buu doondoonaa laakiinse kii xaal ku noqnoqdaa saaxiib buu kala kaxeeyaa canaantu waxay ninkii garasho leh u tartaa in ka badan boqol jeedal oo nacas lagu dhiftay ay u taraan ninkii shar lahu wuxuu doondoonaa caasinimo keliya sidaas daraaddeed waxaa isaga lagu diri doonaa fariingeeye aan naxariis lahayn nin ha la kulmo oorso dhasheeda laga xaday intuu nacas nacasnimo samaynaya la kulmi lahaa ku alla kii wanaag xumaan ku celiyaa gurigiisa xumaanu ka fogaan mayso muranka bilowgiisu waa sida biyo lasoo faruuray haddaba isqabashada iska daa intaan lays ilaaqin kii kan sharka leh xaq ka dhiga iyo kii kan xaqa ah gardarro ku xukuma labadaba rabbigu aad buu u karhaa lacagta nacaska gacantiisa ku jirtaa bal maxay u tartaa inuu xigmad ku soo iibsado waayo isagu garasho ma leh had iyo goor saaxiibba saaxiibkii wuu jecel yahay walaalna wuxuu u dhashay dhibaato ninkii garaad daranu gacan buu dhaar ugu dhiibaa oo wuxuu damiin ku noqdaa deriskiisa hortiisa kii xadgudub jecelu muran buu jecel yahay oo kii idhiddiisa sarraysiiyaana wuxuu doondoontaa baabba kii qalbi qalloocan lahu wanaag ma helo oo kii carab maroorsan lahuna wuxuu ku dhex dhacaa balaayo kii nacas dhalaa murugtiisuu u dhalaa oo nacas aabbihiisna farxad ma leh qalbigii faraxsanu waa dawo wanaagsan laakiinse qalbigii jabanu lafuuhu engejiyaa ninkii shar lahu laabtuu laaluush ka qaataa si uu jidadka garta u qalloociyo xigmaddu waxay hor joogtaa kii garasho leh laakiinse nacaska indhihiisu waxay eegaan dhulka darafkiisa wiilkii nacas ahu waa u murug aabbihiis waana u qaraar tii dhashay weliba ma wanaagsana in kii xaq ah la taqsiiro ama in kuwa sharafka leh qumanaantooda aawadeed wax loogu dhufto kii hadalkiisa yareeyaa aqoon buu leeyahay oo kii qalbigiisu qabow yahayna waa nin garasho leh xataa nacasku markuu iska aamusan yahay waxaa loo yaqaan mid aqli leh kii bushumihiisa isku qabtana nin miyir leh